soo gaaray xilligii aan idin maqashiin jirnay barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan ku saabsan waraysi ay v o edu la yeelatay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir waraysigan waxaa wasiirka la yeeshay waryaha v o e magaalada muqdisho axmed xasan colaad wuxuuna ugu horrayntii weydiiyey waxaa la taaban karo ee wasaaraddiisu ay qabatay tan iyo intii ay xilka haysay
xukuumaddan cusub ee aan anigu mas-uul ka ahay wasaaraddeeda cadaaladda dadaal weyn bay samaysay dadaalkan waxaa ugu horreeyay marka hore in ay saldhigato habkii iyo maamul ee wasaaraddu ay lahayd iyo qaybaheedii kala duwan iyo in loo helo kaadir munaasaba oo ka shaqeeya wasaaradda gaar ahaan howlaheedaas kala duwan iyo waxyaabaha la xidhiira garsoorka garsoorka de waa hay-ad loogu talagalay inay madax bannaanaato sida hay-adda sharci dejinta ee baarlamaanka oo kale iyo hay-adda fulinta ee wasaaraddaadu ay ka tirsan tahay ee xukuumadda ee prime ministerku uu mas-uulka ka yahay oo kale dhismaha hay-adda noocaas oo kaleenta ah waa dhismo aada u xoogan wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo sharciyo wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo hanaan hay-adeed oo ay karti iyo hufnaan iyo ku dhisan iyo kaa naftiisa in lagu dhisa cadaalad iyo sharci marka dhismaha noocaasa waa dhismo aanan sahlanayn oo aanay ahaynun bas wax meel laga bedelay iyo qof meel laga bedelay iyo saas oo kale marka hawshaa baaxaddale kadibna waxaynu bilownay in hawshaa baaxaddale la guda galo oo marka koowaad dib habeen lagu sameeyey sharciyadii lagu aasaasi lahay garsoorka baarlamaanka hadda waxaa horyaalla sharci lagu samaynayo golaha adeega garsoorka waxaa kaleeto hadda aynu wadnaa sharci kaleeto oo dib loogu eegaya xeerka nidaamka garsoorka oo run ahaantii aan dib u eegis lagu sameynin muddo dheer xeerka nidaamka garsoorka ee hadda aynu haysano ee la dhihi karo wuu la jaan qaadi karayaa dastuurkeena kumeel gaarka ah oo hab dimuqraadiyadeed iyo kala madax banaanaanta awoodda ku salaysan waa midkii la sameeyey kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii xeerka nidaamka garsoorka ee la sameeyey kun sagaal boqol iyo afar iyo todobaatankii ee lama jaan qaadi karayo markaa dib u habeynta sharciyadaasna ee howlgelinteedii ayaynu ayaynu wadnaa goordhow baana baarlamaanka la hordhigi doonaa marka waan fahmay marka markii laga hadlayo kale hay-adaha cadaaladda ama garsoorka oo kale talooyin badana shirkii xataa looga hadlayay dib u habeynta adeega ama garsoorka oo kale ka soo baxay in la dedejiyo lasoo saaray marka maxaa hortaagnaa muddadaasi dheer muddo sanad iyo waa sidaan kuu sheegay de hay-adaha garsoorka lamid ma aha hay-adaha kale ama wasaaradaha kale ee xukuumadda ee xukuumadda un sidii la doonada loo habeyn karayo waxay u baahan yihiin sharciyo in lagu sameeyo masalan dastuurkeennu waxa uu qorayaa guddiga adeega garsoorku inuu ka koobnaan doono xubno ka kala yimaaday hay-ado kala duwan oo qaarkood weli aanay dhisnayn sida guddiga xuquuqul insaanka oo kaleenta xubno matalaya marka in horta sharcigaas xeer xeer hinda sharciyeedkaas baarlamaanka ogolaada haddana doodiisa ayaa lagu jiraa oo gabagaba ayuu maraya kadibna xulitaanka xubnahaas iyo inay lagu soo xulo hab wanaagsan oo oo laysaga raaliyahay marka hawsha waa hawl ka adag oo ka duwan un sidii hay-adaha kale ee dowladeed laakiin aadaa looga cabtaa garsoorka oo kale hadda dad fara badan oo cabashay ka muujinayaan dhinaca cadaalada oo kale waxyaabo badan waxaa garsoorka ama maxkamadaho kale dadku ay sheegayaan in musuq maasuq iyo wax isdabamarin iyo dhibaato ay ka jirto ilaa hadda waxaas xal ma loo heliyo la-yahay in garsoorkii ama maxkamadihii isbedel lagu sameeyo dee xal looma helin lama oran karayo xalku waa waxa la raadinayo oo laga shaqaynayo burburka inagu dhacayna waan garan karnaa waxa uu keenayo oo ah in marka koowaad waxaa la waayaya markuu burburku saasoo kale u dhaco dadkii kartida lahaa horta waxaa la waayanayaa sharciyadii nidaamsanaa ee lagu shaqaynayay waxaa imaanayo habka dadka ay shaqada kusoo galaan garsoorka nafteeda oo aanan ahayn hab hufnaan iyo ay ku jirto dadkii kartida saxda u lahaa oo duruufaha ammaan iyo duruufaha dhaqaale iyo duruufaha hay-adeed ee hay-adaha dowladda haysta ayayna suuragal ahayn in dadkii wanaagsanaa ay yimaadaan marka dadaan laga haboon yahay ama laga karti badan yahay ayaa imaanayo duruufahaasoo laisku dardarayna waxay keenayaan marar badan in go-aanada garsoorka ka soo baxaa aanan loo loo riyaaqin oo dadku aanay raalli ka noqonin dhinac waa dhinacaas dhinaca kaleenta waxaa weeye arrinta cadaaladda iyo dib u soo nooleynta cadaaladdu ma aha keliya arrin ku xiran garsoorka iyo maxkamadda arrin keliya ku xiran ma aha bulshadeenna khilaafkii ka dhacay daraaddiis iyo dagaaladii sokeeye ee dhacay waxa ay keentay kala kala aamin bax aada u weyn kala aamin baxaasna waxa uu keenay ee, godob iyo gardarooyin tira badan marka waxaa wax bulshada ku faafsan weeye bulshadu markii ay hagaagsan tahay dee ee, oo dadkeedu waxbartay ee, dadkeeda diinta iyo aqoonta u leh dadkeeda waxgaradka ah dadkeeda odayaal dhaqameedka ah ee, ay awood buuxda oo isqabasho ay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay yaraadaan dembiya- dembiyada iyo gardarada inay yaraataa laga yaabaa laakiin markii waxa ay naga burburaan ee, way waxaasoo dhan way sahlanaanayaan marka qaar waxaas laguma soo wada celin karayo ee, maxkamad iyo garsoor iyo qaadi iyo laguma soo celin karayo waxay u baahan tahay dib u dhis in bulshadii lagu sameeyo si bulshadu isugu hiiliso waxa waxa wanaaga hawsha waa hawl qoto dheer Ay.
hawsha waynu ku guda jirnaa waynu waynu ka shaqaynayna marka goormaa is leedahay waxaasoo dhan way soo koomayaanoo oo dadku waddan waxaa la yidhaha inta badan cadaaladda laga fiiriyaa iyo garsoorka marka waddan aan garsoorkiisu hagaagsanayna w- lama dhihi karo Eh, meeshaas waxaa ka jiro eh, maxkamada eh, nidaami ama garsoor oo wax fuli kara marka hawshaan goormaa is leedihiin waa soo kaabilaysaa horta dee hawshu ma aha dee project yar ama mashruuc yar oo eh, inta meel laga bilaabo meel ku dhammaanaya laakiin waa hawl eh, waa process waa hanaan isdaba joog ah oo xataa wadamada inaga inaga degan ama inaga horumarsan ayaa mushkilada waaweyn ku qaba garsoorka oo maalin kasta oo la socotaan xataa kuwa aanu dariska nahay mushkiladaha ka dhaca garsoorka ee weyn laakiin waxaa muhimka ah ee aan doonaya inaan sheego waxaa weeye in hawshu ay bilaabatay hawsha dib u habeyntu inay inay bilaabatay waxaan rajaynaynaa waxyaabaha qaar ee bulshada culayska ku hayo gaar ahaan arrimo la xidhiidha dembi baarista arrimo la xidhiidha maxkamadaha arrimo la xidhiidha xabsiyada in ee, bilaha soo socdo saddexda bilood ee soo socoto ee isbeddel weyn dadku ay dareemi ay dareemi doonaan isbeddelkuna dee dareenkiisu ma sahlana ee, aad iyo aad waqti u qaataa haddaba ee, haddii wasaaradda aad tagtay howlwadeennada wasaaradda aad aragto ee, aad baad u dareemi kartaa in isbeddel weyn uu ka jira saddexdii bilood ee bilood ee lasoo dhaafay En, saacad wasiir eh, wasaaradaada waxaa kaloo hoos yimaada dhinaca eh, markii laga hadlayo dastuurka oo kale dastuurkii maantana waa qabyo qoraal Eh, dhamaystirkiisana barna- baarlamanka ayaa in badan laga sugayo kulley in sanadkan qorshuhu ku jiray sidaa maqlaayay En, dastuurkii ka warraysiga xaaladiisa maadaama wasaaradda qaabilsanta Ee, wasaaradda horta dee waa arrimaha dastuurka ayay qaabilsan tahay iyadoo dastuurka ma dejinayso Ee, innaga dastuurka waxa aynu ka qabanaynaa marka koobaad ee, guddiga ee, dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee dastuurka naftiisa uu sheegay ee, hindis sharciyeedna loo sameeyey oo hadda sharci inoo inoo yaallo ah ayaa la samayn doonaa goordhow marka hawsha ee, yegleelidda guddigaas ee, waa hawl ee, u baahan ee, wadatashi ee, tiro badan oo dhinacyo kala duwan oo siyaasadeed iyo qaybo bulshada ka duwanba lagu wado hawshaas heer gabagabaa ayay maraysaa waxaana rajaynaynaa dhowaan in guddigii dib u eegista ee, dastuurka iyo hir- iyo hirgelinta dastuurka ee, dhowaan uu samaysmo waxaa kaloo jira isaguna guddi baarlamaanka uu leeyahay oo xubno baarlamaanka ka koobnaanaya oo la yidhahdo guddiga la socodka ama oversight committee oo guddigaas ay isla shaqaynayaan Ee, labadaas guddi waxa ay ka wada shaqaynayaan arinta ah ee dib u eegista iyo iyo iyo hirgelinta dastuurka waxaa kaloo jirta dee hawsha dastuurku ee dastuurku maaha buug la qoro maaha waa heshiis bulsho heshiiskaas waxa uu u baahan yahay aragti siyaasadeed ee, waxa uu u baahan yahay isfaham ee, bulshada qaybaheeda kala duwan ay leedahay ay ka qayb qaadato wasaaradda howlaheeda waxaa ka mid ah ee, xoojinta isfahamkaas siyaasadeed ee qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha ee, arrimaha ka shaqeeya ama ha joogeeno dowladda federaalka ama ha joogeeno ee, dowlad goboleedyada iyo iyo iyo iyo goobaha kala duwan ee bulshada sidoo kaleento dastuurka bulshada ayaa iska leh ee, ugu dambeyntii Ee, waxay waxaa loo baahan yahay in wax bulshadu ay raalli ka tahay dastuurka uu ku salaysnaado uu ku- uu u qornaado si iyadu ay fahmi karayso Ee, waxaanu ballan qaadnay markan ee, annaga ee, wasaaradda haddii aynu nahay iyo ee, guddiyada kaleente ee howlaha dastuurka ka shaqaynaya iyo baarlamaanka federaalka ee- ee dowladda soomaaliyeedba in ee, dastuurka soo socda uu inoo noqon doono dastuur ee, aanan kumeelgaar noqon doonin ee, bulshada soomaaliyeed ay ka raalli tahay ka tarjumaya dareenkooda iyo sida ay doonayaan in hab nololeedkooda siyaasadeed iyo bulsho iyo dhaqaale ee ma aha sanadaha soo socda keliya laga yaabo qarniyada soo socda inuu aasaas u ahaado waxyaabaha aasaaska sii xoojin karayana waxaa ka mid ah oo aynu hadda ka shaqaynaa sidii bulshada soomaaliyeed ay u yeelan lahayd dastuurka oo uu noqon lahaa dastuur soomaali ay leedahay Eh, iyo sidoo kaleeto in dastuurkaas uu noqdo dastuur waddanka soomaaliya gudihiisa lagu sameeyey oo dad soomaali ah ay ka shaqeeyeen oo talo badan oo soomaaliyeed ku salaysan marka hawshaa way socotaa waxaana rajaynayaa goor dhow in lasoo bandhigi doono eh, jadwalka shaqo iyo howleed ee ay yeelan doonaan gudiyadaas iyo habshaqadeeda eh, sanadka labada kun iyo shan iyo tobanna ay noqon doonto sanadkii soomaaliya u dabaaldegaysay inay yeelato dastuur eh, aan ku meel gaar ahayn oo dadka soomaaliyeed ay iskala yihiin laakiin een, markii laga hadlayo hay-adaha dowladda oo kale ama madaxda dowladda markii laysqabto oo kale dastuurka hadda qabyadaha inta badan laisla aadaa ama een, garsoorka oo kale markii laga hadlayo oo kale xataa waxaa la yidhaahdaa hadda hay-ad garsooda dib loogu laabto oo kala saarto ma laha marka een, isqabqabsigan ma la dhihi karaa weli dastuurkii oo dhammaystirmin iyo hay-adihii cadaaladda ayaa u sababa Eh, runtii dee waxaan doonaynaa inaanu dhammaanteen wada garanno eh, eh, heerka aan marayna ee yegleelidda ah iyo waxa la aasaasaya wax kastaa wax qurux badan oo wanaagsan oo dhammaystiran ma noqon karaa Eh, dee bulshada xataa eh, inaga horumarsan khilaafaad wuu ka yimaadaa marka waxaa la doonaya horta khilaafaadka in la ogaado waxa ay yihiin Eh, khilaafaadkuna marar badan eh, waxaa un lagu xaliyaa isfaham iyo in la fahmo horta waxa khilaafaadku ay ku salaysan yihiin Eh, dastuurku waa dukumenti muhima waa sida aad eh, dad badan ay ay- ay garteen eh, isaguna uuba yahay oo dee dastuur qabyo ah oo wax badan oo aan qabna aanan ka jawaabaynin wey sidoo kaleeto hay-adaheena garsoorka hay-ada awood badan lama ahan Eh, rukumo aasa rukumo ad adag ku taagan oo iyaguna ma xallin karayaan howlaha noocaas oo kaleeta marka waxaynu ku jirnaa jidkii hay-adahaas lagu dhisi lahay eh, si khilaafaadku aanayba ula dhici lahayn marka hore intaba oo aanay u imaan lahay lahayn Eh, waxaanse rajaynayaa in eh, marxaladda soo socota aynu ka wanaagsanaan doono sidaynu ahaan jirnay eh, marxalado hore oo lasoo dhaafay
Een, hadda maalan oo kale hadda wasiirkii cadaaladda oo tahay iyo dastuurka hadda mudanayaal baarlamaan ka tirsan oo kale maalan oo madaxweynaha istiqaal usoo gudbiyaa jira Een, maxay ku saleeyaan ku saleehayaan isleedahay dhinaca cadaaladda oo kale waa dee madaxweynuhuna waa waa waa waan waa- waan dhegaystay warkiise wax dee sha- howl oo cadaalad iyo khusaysi iyo dastuur toona ma ahane waa talo un ay dad qabaan xildhibaanada ka mid ah oo ay oo ay soo jeediyeen marka dee taladaasna waa sida eh, un dad badan wada garanayaan ama wada fahamsan yihiin waa un talo lasoo jeediyay arrin ama dastuur la xiriirta ama cadaalad ama garsoor eh, toona toona ma aha Een, een, haddii aan kula kaftamo inta marmarka qaar saxaafaddu ee marmarka qaarna ay soo qorto waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdaa faarax waa gacanta midig ee madaxweynaha talada u badanna isaga gacanta ku haya marka een, maxaa marka arrinta noocaas oo kalea
horta madaxweynuhu labiisa gacmood way ku yaalaan inaad soo aragtay baan u malaynayaa Marka- marka midigtiisa iyo bidixiisiiba way way way way ku taallaa madaxweynuhu waa hogaankii soomaaliya dowladda soomaaliyeed ay lahayd oo ay doorteen eh, dadkii matalayay eh, shacabka soomaaliyeed xilligaas oo oo qabaa'il kala kala duwan leh Eh, anigii isaguna aqoon eh, hore oo aada u fog oo saaxiibtinimo ah ayaa naga dhexayso dee howlana wayna dhex mareen oo howlaha siyaasadeed ee aan ka shaqeeyo dee muddo dheerba waxaan ahaa eh, wasiiru dowlaha xafiiska madaxtooyada taasoo macnaheedu ay tahay inaan noqonayo qofka un dadka ugu dhow inaan ka mid noqonayo ee- ee madaxweynaha Eh, talada dalka dadka sooma dalka soomaaliyana kuma socoto ra'yi qof uu iska leeyahay Eh, waxay un ku socotaa talada hogaanka hay-adihiisa kala duwan ay ay ay sameeyaan Eh, marka una malayn maayo ceeb gaara inay tahay eh, inuu madaxweynuhu saaxiibo leeyahay ama qof madaxweynuhu uu saaxiib leeyahay Eh, uma malayna inay tahay laakiin talada dalka eh, hay-ado ay do- do- dadka soomaaliya iska leeyihiin baa iskale oo aanan ku xirnayn Eh, qof iyo saaxiibtinimo toona